sheekh nuur kusoo dhawow warbaahinta dafeed media waa mahadsantihiin waa soo dhawaa walaal waxaan rabnay barnaamijkeena kulley maanta waxaa ku jira qeyb ka tirsan arrimaha ka socda gobolka shabeellaha hoose waxaa jirtay in wiig dhoweyd oo maamulka koonfur galbeed oo uu hogaaminayo sheekh xasan sheekh aadan ay heshiis kusoo saxeexdeen dalka jabuuti heshiiskaasoo ku saabsanaa in ceel gaas laga qoodo degmada afgoy marka arrintaasi see u aragtaa maxaana kala socotaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu arrintaas waxaan u arkaa arrin dastuurka soomaalida aan waafaqsanayn waxaan u arkaa arrin dhib weyn ku ah soomaaliya guud ahaan sababtaan u leeyahay labadaas waxyaaloodna waxa waaye kow dastuurka wuxuu ogolaanayaa wixii shidaal iyo ku saabsan iyo arrimaha dibadda iyo maaragtay heshiis caalami ah inay geli karaan keliya dowladda federaalka welina sidaa la socotid baarlamaanka heshiiskii maaragtay resource sharingke waxa la yidhaahdo iyo sidii loo qeybsan lahaa ma uusan qorin mana la isku raacin saa awgeed dowlad goboleed awooddaas leh ma jirto midda kale oo annaga reer shabeellada hoose personally annaga gobolkan kasoo jeedaan haysta waxaa ka mid ah dhulkan shabeellada hoose waa dhulka soomaaliya quudiyo shidaalka la sheegayo oo sheekh xasan uu doonayo inuu chinese iyo balaaye uu kula heshiiyo waxay ku jiraan beerihii wax soo saarkii dalkao dhan waaye haddii mar lasoo saarana waxaa dhacaysa environmental damage wax la yidhaahdo oo nabaad guur baa meesha ka dhacayo bahalkan iyo dhulka beeraha iskuma wanaagsana technologygana weli lama helin marka taa awgeed waxaan u arkaa fikir aan si fiican looga fikirin soomaaliyana aan dan u ahayn ummadda soomaaliyeed waayo haddii dhulbeereedkan maanta uu maaragtay nabaad guur noqdo soomaaliya waxaa hubaalah inaysan gacan hoose ka daxayn marka arrintan arrin gobolka shabeellada hoose keliya u taalla ma aha soomaaliya oo dhan inay difaacdo way arrinta uu sheekh xasan uu wado waxaan u arkaa mid danaqaasa u salaysan oo aan dadkii deegaanka lagala tashan odayaashiina maanta ay kasoo saareen war faraadiintii oo dhan iyo siyaasiyiintii labada aqal marka waxaan u arkaa mid asaga gooni u ah taas keliya ma aha wuxuu doonayaayoo kale inuu magaalada baraawe kuwii la oran jiray black water inuu heshiis la galay oo rabaan inay black waterka meesha ay timaado dee dowlad dhisan oo heshiis lala dowlad dhisan oo qof ka mida heshiis inuu la galo ciidan aan sharciyeysnayn adduunkana ka sharciyeysnayn aana ognahay dhibaatada lagu haysto taasna qarannimadii soomaaliya dhaawacaysa sheekh nuur waxaad sheegtay in dastuuriyan uusan dastuurka ogolayn in maamul goboleed ay heshiis noocaas oo kale ay galaan laakiin maxaa diiday dowladda inay ka hadasho arrimaha ay samaynayaan maamul goboleedyada qaarkood oo ku saabsan ma aha maamul goboleedka ugu horreya arrintan ku dhaqaaqa waxaa hore ugu dhaqaaqday mataqaanaa puntland haddana shariif xasan ayaa ku socda dhammaan dekadihii dalka soomaaliya oo dhan waxaa lagu wareejiyey dalal kale lagu wareejiyey ilaa haddana xukuumadda kamaysan hadlin marka haddii dastuuriyan xukuumadda aysan dastuurka uusan ogolayn sababta ay dowladda u hadlaadaan maxay tahay
wallahi dowladda waxa waaye aniga waxaan qabaa mushkiladda dowladda keliyasa ahayn baarlamaanka laftirkiisa oo mas-uul ka yahay waayo shaqadiisa asaa gabay oo ahayd inuu sharci kasoo saaro meeshayna qabiil waaye oo resourcekii waxay rabaan waxay u haystaan inuu qabiil leeyahay waxaashan qabiil malaha dowladda dee waxaan umalaynaa inay iyada laftirkeeda cabsanayso oo ka cabsanayso raggan buuqa ay ku sameyn doonaan marka shirkadahanna hadda soo gelaya laftirkooda waxay isleeyihiin wadankan intuusan lugihiisa ku istaagin oo sharo shuruucdii dadka aysan shuruucda dalka aysan adkaanin hadda waxii aad saxiixan kartaan kasii saxiixda oo waxay hadda qodayaan ma ah laakiin waa mushkilad u baahan dowladda inay geesinimo sameyso oo maaragtay waa taasi waxaan ka sugeynaa prime ministerka iyo madaxweynaha iyo wasiirka waxaa nagu maqaala hataa wasiirka batroolka inuusan ogeyn arrintan markuu shariif xasan sameynayay taas naftirkeeda aad bay ku tahay dowladda marka aad baan uga xunnaa runtii personally sheekh muro waxaad ka tirsan tahay waxgaradka kasoo jeeda gobolka shabeellaha hoose islamarkaana qurba joogta maamulkan koonfur galbeed wuxuu ka samaysan yahay xildhibaano iyo mataqaanaa madaxweyne golo wasiiro waxooda dhan waa u dhan yihiin qaladaadka maamulka koonfur galbeed uu samaynayo especially ninka hormuud horjoogaha ka ah shariif xasan sheekh aadan ilaa iyo hadda xildhibaanada baarlamaanka maysan hadlin marka ma isleedahay xildhibaanada laftirkooda awood uma laha ay mataqaana ay kula hadlaan madaxweynahood
waayo arrintaas arrin arrin u baahan horta waxaan ogaaday aniga personal aan ogaaday kuwa masalahayo gobolkan hadda waxaa for example yaasino madaxweynaha waxaan arkaynay inuu sideed boqol oo kilometer sagaal boqol kun kilometer isagoo nabada oo aanan qof la soconin askari la soconin jidka ku maraayay afgooyana ma tegi karo taas waxay dadkii ku abuurtay macal xildhibaanadii gobolka kasoo jeeday inay ka kacaan aqoon-yahanadoodii oo dhahaan absolutely this is not uh, work cidda kale ay jirta gobolkan dhibaatada ugu badan ee soomaaliya ka taagan waa gobolkan ninkan siduu ku yimid waa ka warqabtaan nin dadkii xiriira le maaha markiisa horena waxaa doortay si qaladu ku yimid waa tii odayaasha ay rabeen inay wax kala dhistaan isagoo garab ka helaya markaas xukuumaddii markaas jirtay ayuu meesha kusoo baxay ilaa haddana weli lama hayo isagoo magaalada dhex wareegayo ama la tukanahayo ama ummadda dhex fadhiyo maamulka la sheegayo o dhan airboortkaasu ku jiraa nin joogaba ma aha dadka beedhaba degan markaan waraystay waxay ku leeyihiin maamulka wayba la yaabayaan maamul baa jira markaas ilaahay goboladii degmooyinka waa kala xiran yihiin shabaab baa kala xirtay jidkii baydhabo iyo xamar lama mari karo oo waxaad moodaa maaragtay dad diyaarad keliyaa lagu tegi karaa dadkii go-doon bay ku jiraan laakiin hadda waxaad moodaa in shacabkii ay kacdoon sameeyeen laakiin annagoo dhan odayaashii mid baan ka simanahay waxaan niri meesha inuu dagaal ka dhaco ma rabno waxaan rabnaa in isbedel nabadeed uu ka dhaco si nabadana uu iskaga baxo waktigana waxaa ka haray toddoba bilood iyo sideed bilood baan umalaynayaa ilaa december in election uu dhaco marka irtihaalahaas waxaa muusdeeday adkaysta inkastoo qorshe kalena uu jiro oo maaragtay sheekh mukhtaar roobow ay dowladii maaragtay la heshiisay isagana beedaro uu ku sugan yahay waxaa la ii sheegaya ciidankii daraawiishtii oo dhan ee koonfur galbeed inay sheekha u tageen ay ku biireen marka maamulka la sheegayo wax jira ma aha magacaasu ka jiraa laakiin dadkana kama warqabaan laakiin waxaan aaminsanahay sida keliya ee isbedel nabadeed uu ku imaan karo inaan sug in maamulka la sugo waktigiisi si meeshii nabad uga dhacdo oo waxa yar oo dhisan aan la burburinin marka waxaan sugaynaa waxa waaye dareenka waa jiraa oo meel kasta wuu naga haystaa laakiin dadkeena maaragtay koonfureedka specially gobolada ka yimaado xoogaa dad iska yara aamusan baanahay waa nalaga qaylo badan yahay laakiin dareen la-aan ma nihin oo waa ka shaqeyneynaa taasna waxaan umalaynaa inuu dhaqanka keenayo